faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa ugu dooroon faahfaahino ka soo baxaya dagaal khasaare geystay uu ka dhacay degmada marke ee gobolka shabeellada hoose taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah al-shabaab oo laga bilaabayo gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya guddoomiyaha degmada marka oo ka hadlay dagaalkii ka dhacay degmada marka ee caasimadda gobolka shabeellada hoose guddigii madaxweyne xaaf uu magacaabay oo soo saaray liiska xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee galmudug hay-adaha ammaanka magaalada muqdisho oo saacadihii tegay heegan weyn la geliyey intaas waa qaar ka mida qodobada ugu door korroon warka subaxee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha koowaad laba kun iyo labaatan warka waxaa soo saaray saaxiibkii karaama anigoo jarmaarkaana waa idinla socodsiinaya dhanka farsamadana waa saaxiibkii haashim faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal xalay ka dhacay degmada marka ee gobolka shabeellada hoose maxamed karaama ayaa warbixinta warka inoo eegaya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa salaadii maqrib kadib xalay waxay weerar ku bilowday qaraxyo ku qaadeen magaalada marka ee xarunta gobolka shabeelle hoose wararkii ugu dambeeyey aan ka helayno magaalada marka ayaa waxay sheegayeen in ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaaladaasi ay iska caabiyeen weerarka ay ku soo qaadeen xubno ka tirsan xarakada al-shabaab al-shabaab ayaa dhowr jiho ka soo weeraray magaalada marka wuxuuna dagaalka xooggiisu ka dhacay dhinaca bari ee magaalada gaara ahaan xaafadda buula bacaad ruusiya kawaanka malayga iyo goobo kale oo fariisimo ay ku lahaayeen ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada afariyo tobanka oktoobar sida ay sheegeen goobjoogayaasha ku sugan magaalada marka kooxihii weerar ka soo qaaday oo markii hore dagaal ku galay qaybo ka tirsan magaalada marka ayaa dib uga laabtay kadib markii ay iska caabin kala kulmeen ciidamada milatariga soomaaliya ee guutada afariyo tobanka oktoobar kuwaasi oo ka howlgalo degmada marka iyo tuulooyin hoostaga taliyaha ururka afariyo tobanaad ee guutada afariyo tobanka oktoobar cusmaan maxamed muuse ayaa warbaahinta codka ciidamada qalabka sida u sheegay inay dagaalka xalay ka dhacay magaalada marka al-shabaab uga dileen siddeed dagaalame koow iyo toban kalena ay ku dhaawaceen sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay iska caabiyeen weerarkaasi oo uu ku tilmaamay mid al-shabaab ay ku doonayeen inay kula wareegaan magaalada marka dhankoodana ma uusan sheegin khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaay ku soo qaadeen xubno ka tirsan xarakada al-shabaab dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in mararka qaar gudaha degmada marka ay ku soo dhacayeen hubka ay isku adeegsanayeen labada dhinac balse aan wax khasaaraha soo gaarin dadka shacabka ah wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya magaalada marka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda ay duleedka degmada marka ay ka wadaan howlgal hase yeeshee xaaladu ay tahay mid degan
mahadsanid karaama duqa degmada marka ee gobolka shabeellada hoose waafow ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay degmada marka weriye haashim ayaa warbixinta warkaa noo sii qaada dhigaya gudoomiyaha degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose cabdulaahi cali axmed waafow ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal culus oo xalay fiidkii magaaladaas ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab waraysi uu siiyey gudoomiyaha warbaahinta ayuu ku sheegay inay iska difaaceen ciidamada weerarka kaga yimid ururka al-shabaab islamarkaana khasaare ay ku gaarsiiyeen waxa uu sheegay in ciidamada xilliga lasoo weerarayay ay ku jireen feejignaan islamarkaana laga warhayo weerarka ay soo qaadeen al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha ma sheegin khasaaraha ka dhasha dagaalka magaalada marka ku dhex maray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab waxay ka soo kicin dabeen jilib marka ee magaalada marka meel u jirto ada ilaa sideed kilomitr ilaa toban kilomitr u jirto ayay kasoo kaceen galabta dheer ayaa la ogaayay xogtoodii warbixintooda iyo fariimahoodaba waana loo diyaar garaysnaayey inay ciidamadu gaabaan bay kusoo talagaleen laakiin meeshaas meel ay ku gaartamaan ma aysan aheenin shacabka diga cadcaday dhulkan digo dhan baa warbixintooda loo soo gudbinaayey sidaas ayaa loogu diyaar garaysnaayey ciidamada difaacooda ayay diyaar ku hayeen mar alaal markay wax soo turtuureen difaaciya loogu tillaabsaday horayba loo horayba ay u carareen ilaa haddana waa waa lagu maqan yahay weli adeer waxaan ognahay in maaragtay nimankaanayto mar waliba ay maaragtay qaataan in meel ciidan as joogo in la weeraro maaragtay ay dhibaato gaarsiiyaan ayay mar walba yacni ku suureeyaan laakiin magaaladaas marka inabaaxigeeda tuulooyinka sharambood ahaato ama buufo ha ahaato ama sheer jaalle ha ahaato ama marka ahaato inta gacanta dowladda ku jirto uga suurtagelayso inay ciidan ku gaadaan waayo shacabkaay soo dhex marayaana ciidamada fariimaha u soo gudbiya ayagoo xogtooda lahaayo ayaa halkaasayto maaragtay lagu sugaa haddana marka xogtooda la helaay waxay ahayd fiid horey marka zibidi waay ahaaday carrinina hadday jilib ka soo kacaan hadday janaale ka soo kacaan hadday meel kale ka yimaadaan aagaas marka markii ay soo kici timaan horey waa laga ogaanayaa dadweynaha carada degan ayaa warbixin soo gudbinayo ama ma- eh, maamulka degmada soo wargeliya ama ciidamada saraakiisha madaxda ciidamada ee difaaci hore ku sugan soo wargelinayo dadkoo dhan waa dad cadowga diidan cadowga naceeb la dagaalamaayo warbixintoodana soo gudbinayo waaye
mahadsanid wariye haashim cumar xasan halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan ah waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w do radio cadaada dot com xarakada al-shabaab ayaa soo bandhigtay qalab diyaaradda daroniska oo ku soo dhacday deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose xarakada al-shabaab ayaa soo bandhigay burburka mid ka mida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka maraykanka kadib markii ay ku soo dhacday deegaanka torotoro ee gobolka shabeellada hoose warbaahinta al-shabaab ayaa tebisay in ciidamada xisbiyada al-shabaab ay gacanta ku soo dhigeen burburka diyaaradda oo sida ay sheegeen ku soo dhacday deegaanka torotoro al-shabaab ayaa sheegay in diyaaradda oo ahayd nooca wax duqaysa ay ciidamadooda gacanta ku dhigeen qalabkii ku xirnaa ayna ku hayaan goob amniya shabaabka ayaa horay gacanta ugu dhigay diyaarada daroon ah oo siyaabo kala duwan ugu soo dhacay qaybo ka mid ah gobollada koonfurta soomaaliya maraykanka ayaa sannadihii ugu dambeeyey kordhiyay weerarada dhanka cirka ee ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasoo inta badan ay ka fuliyaan ama ay ku fuliyaan diyaarado aan duuliye lahayn kuwaas oo duqayn ka geysta deegaano ka tirsan koonfurta soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana al-shabaab waa taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuta cabdixamiid maxamed dirir ayaa sheegay inay bilaabayaan dagaal ka dhana al-shabaab oo looga saarayo gobollada koonfurta iyo bartamaha waddankeenna soomaaliya mar kale haashan cumar xasan
taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya cabdiraxiin maxamed diriir ayaa kormeer shaqo waxa uu ku tegay difaacyada ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin deegaanada owdhiigle bariira sabiir iyo degmada afgoye ee gobolka shabeellada hoose jenaraal cabdiraxiin maxamed diriir ayaa mid mid u dul istaagay difaacyada isagoona halkaasi kula kulmay ciidamada ku jira difaacyada iyo saraakiishooda taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdiraxiin maxamed diriir waxa uu ciidamada faray inay u diyaargaroobaan howlgal ka dhan ah al-shabaab kaasi oo looga saarayo deegaanada gobolka shabeellada hoose safarka taliyaha ciidanka dhulka ayaa ahaa mid dhulka ah isagoona booqday fariisimaha ciidamada xoogga dalka oo ay horay ugala wareegeen ururka al-shabaab
mahadsanid wariye haashim hay-adaha ammaanka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa si weyn u adkeeyey ammaanka islamarkaana heegan buuxa waxaa la geliyey ciidamo gaar ah oo ku sugan magaalada muqdisho waxaa aada loo adkeeyey ammaanka xarumaha safaaradda turkiga iyo imaaraadka ee ku yaala xeebta liido ammaanka dekedda magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda madaxtooyada soomaaliya ayaa sidoo kale ammaankeeda si weyn loo adkeeyey kadib markii la sheegay in la helay xoog sheegaysa in al-shabaab ay qorsheynayaan weerar argagixisanimo sida hadalka loo dhigay xoog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in hay-adaha ammaanka lagu wargeliyey in magaalada muqdisho ay suurtagal tahay inay ka dhacaan weeraro argixiso oo gawaari loo adeegsado waxaana arrintaasi ay sababtay in la adkeeyo ammaanka magaalada muqdisho waxaa la baarayaa dhammaan gaadiidka isticmaala goobaha aan soo sheegnay oo aan markii hore baaritaan ma jirin sidoo kale waxaa la keenay ciidan iyo gaadiid dagaal oo hareeraha laamiga safan kuwaasoo la sheegay inay ka qayb qaadanayaan ammaanka magaalada muqdisho lama sheegin nooca gaariga iyo tirada kooxaha la sheegay in xogtooda la helay ee weerarka soo ah laakiin waxaa la sheegay in gaarigaasi iyo kooxda saaranba ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho adkeynta ammaanka magaalada muqdisho gaar ahaana goobaha aan kor ku soo xusnay ayaa sidoo kale aad ayaa sidoo kale aad waxay halka dhegeystayaal ku celiyo adkeynta ammaanka magaalada muqdisho gaar ahaana goobaha aan kor ku soo xusnay ayaa sidaan oo kale wixii ka dambeeyey ayaa sidaan oo kale waxaa loo adkeeyey ammaankooda kadib weerarkii sabtidii ka dhacay waddada afgooye sirdoonka turkiga ayaa sheegay in al-shabaab ay doonayaan xarumahaasi ay weeraraan oo ay ugu horreeyaan safaaradda turkiga dekedda magaalada muqdisho oo ay maamulaan turkiga al-shabaab ayaa sabtidii weeraray kolonyo turkiya oo ku sugnaa meel u dhow degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaanna waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan ood ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada dowladda soomaaliya ka fuliyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose taliyaha ururka shanaad guutada lix iyo tobanaad ee kumaandoosta xoogga dalka danab xasan waa dalka ee danab xasan aadan maxamed ciraaqi ayaa warbaahinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxa uu sheegay in howlgalka ay kaga dileen labaiyo toban askari al-shabaab shan iyo toban kalena ay kaga dhaawaceen sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay ciidamada ay la wareegeen deegaanka malayley janaale waa janaale gaay reer nerow bandar jadiid iyo sidoo kale deegaanka bangani oo qiyaastii soddon iyo toddoba kilomitir u jira magaalada kasuuma taliyaha ayaa intaa ku darin howlgalka inta uu socday sagaal miino ay soo saareen ciidanka islamarkaana ay sii wadi doonaan howlgalka inta al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada jubbooyinka warkii subax dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka anigoo sharmaarka a idinla socodsiinayay saaxiibkii karaamo ayaa soo saaray dhanka farsamadana waxaa iga saacidayey haashim yare intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
radio cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo radio cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa radio cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa radio cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan
kaalay ila daawo tv-ga idhaaf wax fiican kama helaya eh kan kuwii hore waxbuu dheer yahay ee kaalay mar qura indhaha saar tahliilow kula yaabay